lacagtan oo cadadkeeda uu gaarayo toban kun oo dollar una dhiganta boqol booyadood sida ay sheegeen guddiga abaaraha ayaa lagu wareejiyey xubno ka socday guddiga abaaraha gobolka cayn kulan ka dhacay jaamacadda bariga afrika ayaana lacagtaasi lagu wareejiyey sheekh cabdiqani qorane oo ka mida guddiga culimada ayaa ugu horeyn sheegay inay lacagtaasi ku wareejinayaan guddiga abaaraha gobolka cayn
munaasabadda aynu u fadhinana waxa ay tahay waa kulan ka mida kulamadii gurmadka abaaraha ee culimmada waxaa noo yimid wafdi ka socda gobolka cayn gaar ahaan maamulkii iyo guddigii abaaraha caaqilkiina waa fadhiyaa waxaana ujeeddadu tahay in culimada qoondada ay ugu talagaleen ay ku wareejiyaan guddigaas noo yimid oo loogu talagalay in bal si ku-meel gaar ah haddii alla idmo loogu sii qeybiyo dadka halkaas iyaga abaartu ay ku haleeshay waddadii dunyaba ugu dhibaataysan kana mid a dadkii loo gurmanayay oo loo qareemayey waxaan rajeynaynaa biidn illahi tacaala in fariintaasu ay naga gaadho dadka ay u socotay odayaashana waan uga mahadnaqaynaa socodkooda iyo dadaalkooda waxaana rajeynaynaa in ilahi subxaana wa tacaala raxmaddiisu uu inala soo gaaro siaan ka baryaynaa iyo inuu barako u geliyo intan aan badnayn oo aynu ugu talagalnay xusitaanka oo ka kooban boqol booyadood caaqil maxamuud xaaji cumar oo ka wakiil ahaa guddiga abaaraha gobolka cayn ayaa kala wareegay warqad ay ku qornayd lacag dhan toban kun oo dollar guddiga abaaraha puntland waxaana ku wareejiyey sheekh maxamuud xaaji yuusuf tobankaa kun oo dollar inaan ka qabtay oo odayaashii guddida ahaa xagga ka yimi ee qaabilsanaa aan u dhiibayo oo sidaa aan kaga qabanay aad kuna mahadsantihiin annataasaan markhaati ka adan qorayaa
ugu dambeyntiina guddoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland ayaa halkaasi ka hadlay isagoo ugu baaqay bulshada reer puntland inay ka qeyb galaan gurmadka abaaraha puntlandna ay dadaalayso inta tabarteeda ah guddiga abaaraha cayn oo maanta noogu yimi garoowe oo iyaguna mataqaanaa taakuleyn halka kan lagu taakuleeyey oo ay ku taakuleeyeen guddiga abaaruhu ka qaadaya markaas waxa weeye dee ama guddiga ha aada ama kanba ha aatee ama ummadda soomaaliyeedba meel kastay joogta ha aato in qof kasta oo soomaali ah oo dibad jooga ama guda jooga uu isku taxallujiyo sidii ummadda uu ugala qaybgeli lahaa dhibaatada iyo abaarta ka jirta dhulka iyo cudurka intaba hadday xoolo tahay iyo hadday dad tahayba soomaali waxaa loo baahan yahay berigi hore dawlad baa laisku haleyn jiray maanta in qof walba aada isxilqaanto qofkii hal dollar bixiya oo abaaraha ku bixiya waxay la tahay inuu koobo biyaa bixiyey ama kish maxaanoodaa rubuc beriisa bixiyey marka waxa weeyaan qofna inuusan waxba hakran oo dadkii islaamnimada loo gargaaro soomaaliyadnimada loo gargaaro dhammaanna laisku watashado waayo cidaynu maanta wax ku hadlaynaa inay jirto umalayn maayo markaa waxaan leeyahay annagoo maamulka puntland waa dadaalaynaa waana mataqaanaa ku culimada iyo guddiyada dhammaantoodba waa la shaqeynaynaa waana kala hawlgelaynaa dhibaatada markaa waxa weeyaan qof kasta oo mas-uuliyada saareow culimada ha fadhiisanina dadka waxaa weeyaan qofkii la qaadi kara ee meel la geyn karana ha la geeyo qofkii la waraamin kara ee markaa wax usii hadheen biyo doonayana halla hala siiyo dhanka kale maalintii shalay ay ahayd guddiga abaaraha puntland ayaa boqol iyo konton booyadood lacagtood ku wareejiyey guddiga abaaraha dhulka la isku yidhaahdo mudug sare kaas oo ah waqooyi galbeed gobolka mudug iyo deegaano kale oo u dhow dhow cabdixakiin xuseen xasan raadiw daljir garowe